ramadaan wanaagsan dhegayste kusoo dhowow barnaamijka dalabdool oo aan uga sheekeeyo halisaha tahriibka barnaamijka maanta waxaan kusoo qaadan doonaa mid ka mid ah sababaha ay dhallinyaradu u tahriibaan gaar ahaan shaqola'aanta oo dhallinyarada ka baxa jaamacadaha burco ay tahay sababta ugu badan ee ay uga tahriibaan dalka sideed jaamacadood oo ku yaala magaalada burco sanad walba waxaa ka qalinjabiya in ku dhow kun arday oo barta cilmiyo kala duwan oo laga dhigo jaamacadahaas laakiin dhallinyaradaasi ma helaan fursado ay ku shaqaystaan waxaana dhallinyarada ugu badan ee burco ka tahriiba ay sheegaan in shaqola'aan darteed ay halkaasi uga tegayaan haddaba si aan arrintaas wax badan uga ogaanno waxaan wareystay brofesoor maxamed xaamud cali oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda togdheer ee magaalada burco waxaan marka hore weydiiyey sababta jaamacadaha ku yaala magaalada burco dhallinyarada loogu bari waayey xirfado ay ku shaqaystaan
horta inta badan inta badan jaamacaduhu xilliyadii xilligan ka horreeyey marba marka ka dambaysa waxaad moodaa in hadba waaqaca jira lagu dabaqayo ama baahida marba jirta lagu dabaqayo waxbarashadii xilligaa la dhigaya ardayga loo dhigay waxaa hore u dhici jirtay in jaamacaduhu kuliyadaha ay bixiyaan ay aada u koobnaayeen kamid ahaayeen public healthka ama nersinka ay ka mid ahaayeen waxyaabaha la yidhahdo managementka i c t-ga waxyaabahaasoo badan ay u badnaayeen laakiin iminka oo waktigan la marayo waxa ku soo kordhay jaamacadihii xirfadihii qayb ka midi way soo gashay oo engineeringkiiba la dhigana civil engineeringkii iyo telecommunicationkii baa jira waxaa jira laboratory technician baa jira waxaa jira waxyaabo badan oo gacanka gabashadii ilahi baa jira laakiin haddana dhibaatadu waxay ka taagan tahay fasilitiska la hayo ama qalabka la hayo ee waxaan loo adeegsanayo oo kooban oo jaamacaduhu aanay wada ka faragarayn karaynin inay ardayda xusho dhammaanba practically waxyaabaha ay u baahan yihiin taasaa waxay keenaysaa in hoos dhac ballaadhan uu ku yimaado waxyaabihii practicaliga ahaa ama gacanka gabashada ahaa ee ardayda la siin karayay inay hoos u dhacdo oo ay ka bataan kuwa seriska dhiganaya taasina waxay keentay dabadeedna in ardaydii ay waayaan xirfadii ay heli lahaayeen ee ku beysgaraysneed inta badan inay iyagu gacantooda wax ka qaban karayaan oo samayn karayaan taa bedelkeeda waxa dala socda oo iyaduna meesha taallaa ardayda qalin jabinaysa ama dadkan waxbartay laftooda oo aan ku bislayn ama aaminsanaynba in ay dalka kusii noolaadaan oo iyagu ay abuuri karayaan waxyaabaha ay ku noolaan karayaan taas oo qofku uu u arkayo in qof kasta oo soo qalin jabiyey ama jaamacad ka soo qalin jabiyey uu doonayo in uu xafiis fadhiisto shirkad u shaqeeyo shahar wanaagsan oo middle income level gaadhsiin karaya ama dhexdhexaad ka dhigi karaya ee nololeedkiisa uu heli kar uu helo ayuu qof waliba doonaya oo waayo ardayga markuu jaamacaddii ka baxo wuxuu odhanayaa shaqada caynkaasaan uma qaban karo maadaama jaamacaddii ka baxay deedna waxay keenaysaa inuu muddo markuu joogo bilaa camal uu tahriibo oo u yidhahdo waa ka tegaya magaalada maadaama shaqo ka waayey isagoo oo kuska shaqo ee jira aan ku baysgaraynin hadda baahidiisu siday tahay laakiin ku xidhay oo keliya maadaama aan jaamacad ka baxay waxaan doonaya inaan xafiis ka shaqeeyo shaqadayduna ay cayn ka aado sidaas darteed xirfadaha iminka la bartay ee shaqooyinka way jiraan arday badan oo engineeringa ka baxday arday badan oo lab frishana oo iminka dhakhaatiirta ka shaqeeya iyo kuwo wadooyinka ka shaqeeya oo injineer ah oo si wanaagsan aqoontoodu aad iyo aada u sarreyso way jiraan wayna soo badanayaan xirfadihii iyo marba mar ka dambaysa jaamacadu dhankii xirfadaha ayay kusii dhowaanayaan iminka sida muuqata adugu cilmiga dhaqaalaha dhigtaa dadkan waxa haysto ee shaqo ay u doonayaan waa sababo dhaqaale ama in ay dhaqaale ka helaan shaqooyinka ay qabanayaan waxaad carabowday in arday walba marka uu soo qalinjabiyo uu doonayo inuu xafiis shaqo ka bilaabo oo mushaahar fiican uu helo ma u sheegtaan ardayda in dhaqaale laga samayn karo xirfado aan ahayn in xafiis laga shaqeeyo ama shaqooyin kale oo uu qabto inuu ku gaari karo heer uu helo shaqo fiican ama dhaqaale fiican aada iyo aad baad umaadsantaa inta badan ardaydu marka ay wax baranayso ama waxbarashada lagu jiro dhan walba waa laiskaga dayaa in laga siiyo tilmaamayaal fiican ama bigaris fiican oo ardaygu ku daydo kuwaas oo badanka u dhiirigelinaya ama ardayga dhiirigelin ku keenaya inuu waxbarashadiina sii wato mustaqbalkana uu rajeeyo inuu wax ku helo taa bedelkeeda ardayda waa baraa waana u sheegnaa waana ku dhiiri gelinaa in uu arday weliba gacantiisa wax kula soo baxay waayo waxaan la barayaa waa furihii aad wax kula soo bixi lahayd furahaasi kaagama xidhna cid kale inaad ula tagto kaagama xidhna inaad cid kale u daba fadhiisato shaqo xitaa waxa ardayga ugu jira qorshayaasha iyo waxyaabaha uu jaamacadihii ku dhiganayo in uu isagu samayn karayo waxyaabo u dhiirigelinaya inuu dhaqaalo ku helo oo shaqo ku helo oo kusii wanaagsanaado waxyaabaha daba socda waxaa kamid a barnaamijyaan siina ardayda ku baysgaraysan maxay ah in aan mar qura la wada helaynin waxaad u baahan tahay baahiyaadkaagu inaanan mar qura dhammaystireen iyadoo buuxa aanad soo helin laakiin aad ku soo gaadhayso samaynayso inaad soo koobto oo aad ka bilowdo meel hoose oo aad wado ilaa aad gurwil ama sumcad ku dhex yeelato bulshada oo aad gaadho maqaamka aad doonayso laakiin aanad markiiba gaadhaynin halka aad doonaysay ah inaad shaqo wanaagsan oo aad iyo aad ku wada anfacda adigii faamilkaaga mid wada anfacda inaadan markiiba helayn laakiin aad ku helayso maxay step by step hadba dadaalkaagu intuu gaadhsiisan yahay creativitigaaga iyo adigu inaad hal abuur leedahay intay gaadhsiisan kartahay og inaad ku gaadhi karayso inaad waxesho oo aad mustaqbalkaa ku dhisi karto tusaale ardayda aad waxaas u sheegtaan oo kale falcelinta iyo waxa aad ka aragtaan ee isbeddel ah maxay tahay ama waxa ay sameeyaan wallahi boqolkiiba boqolkiiba markaad qiyaasto sagaashan in ka badani fadhigaba uga kici maayaan oo ma biliif garaysna inay nolosha iyagu samaysan karayaan waxa jira se jira aada u yar oo isku wada waxbarashadoodii oo isku wada wax soo saar ay sameeyaan oo qaarkood waxay wax ku iibiyaan keeriyoonayaal intay kahaystaan bay magaalada dharka iyo waxyaabaha yaryare bucsharadaha xilliga adeegyada yaryare kooban iyo waxaas oo dhan inay sameeyaan oo iyagu intay meel la tagaan ay iibiyaan oo kala soo baxaan nolol maalmeedkooda iyo hawshooda halka kuwo kaleo ka mida oo weliba inta badanina ay kala shaadh weyn yihiinba in ay waxyaabaha yaryar ee raqiiskaa iibiyaan kuwaa waxyaabaha yaryar raqiiskaa iibiya ee sameeya waxaa jira iminka arday say usoo wadeen gaadhay iminka inuu dukaan weyn oo uu isagu leeyahay oo uu maamulo oo uu isagu booska yahay inuu samaysto oo uu yidhahdo waan ka baxay inaan cid usoo shaqeeyo waan ka baxay inaan cid wax weydiiyo oo aan marba waalidka ku tiirsanaado idhaahdo waxaan u baahanahay buugii waxaan u baahanahay viigii waxaan u baahanahay waxaa aad iyo aad baan seega bargareeyey ardaydana waxaan kula talinaya dhammaantood inuu yidhaahdo inuu qof waliba isku dayo inuu wax samayn karayo haba yaraado waxaas intuu leeyahay marka inta ka jawaabaysa ee baahidaa jirta ka jawaabaysa ee isku dayaysa inay wax qabtaan ayaa waxay keenaysaa inay aad iyo aad u yar tahay oo ay mar walba ka badan tahay inta aan waxba isku dayayna aaminsan inaan dalka waxba laga helayn ee kuwa tahriibaaun ay waxhelayaan ee dibadda uga baxa dalka dhallinyaradii ee ka qalinjabisay jaamacadaha ee waxbarashadii u dhammaatay ee magaalada jooga ee shaqa la-aanta ah inta aad u wacdaan ee tareeninno ama tababaro aad siisaan ama aad wacyigelin siisaan ma ku dhiirisaan mar kasta inuu isku dayo inuu xirfad la yimaado ama uu shaqo un haba yaraatee uu qabto si uusan u tahriibin aada iyo aad waxaa jira oo aada iyo aad arrinkaa ugu ammaanan oo ka howlgala ururo dhalinyaro leedahay oo la yidhaahdo sida sayfka oo kale ama xaafiyoka oo kale waa ururo inta badan ku baysgaraysan inay ku sameeyeen capacity building dhalinyarada ku sameeyaan ururadaasi iminka bil ka hor waxaan ka qayb galay training training arday lagu siinayey jaamacadaha ka baxday oo ilaa boqol arday sare u dhaafaya lagu berayey xirfadaha in wax la soo bixi karayaan oo aanay ku fiirsanaanin tahriibkan dhalinyarada ku badatay oo aanay isku xidhin waxyaabahan inta badan dhalinyarada ku qabilan ee waxba ma qabsan karaysid dhalinyaradaas intood isu abaabulay ee ururada sameeyey ee dooda ugu weyntahay waxay aada iyo aada u daraasideeyeen oo ay xoog si xoog u lafabureen in ay xitaa dadka siin karayaan waxyaabaha loo yaqaano loon ama amaahan ay bixi karayaan ama mararka qaarna ay jib uga dhigi karayaan oo ay lacag siiyaan uu qofku nolol maalmeedkiisa ugu kabargareeyo oo ay dukaamo ugu sameeyaan kuwa xisaha bartay ay ugu sameeyaan waxa loo yaqaano juulis ay siiyaan ay ku shaqeeyaan marka barnaamijyadaasi xagga jaamacadahana way ka socotaayo inta badan jaamacaduna way dhiiri geliyaan kuwa iyago kale ururada maxalliga ah inta badan dhalinyarada iyo u ololeeya shaqa la-aanta in laga baxaana waxayna siiyaan xilliyada qaar qolo waliba waxay u baahan tahay dee tuul tahay tuulkii ka caawiya qolobid plumbing oo kale kastabadaha xilliska oo kale electricity oo kale mechanicalkii oo kale intay training siiyaan ardaygii oo jaamacad kasoo baxay oon mechanical engineering ba ahayn ayaa waxaa la siinaya training ah electricity inaad xili karayso inaad mechanical ku shaqayn karayso inaad plumbing ku shaqayn karayso aad kastabadii ku shaqayn karayso marka aad iyo aad bay ugu ammaanan yihiin dhalinyaro badan oo arrimaha kusoo gabaasira ururo badan iyo shaksiyaad badan iyo jaamacadaha intaba xoog iyo xoog waxa la saara ardaydu halkaa tahriibka uga baaqan lahaayeen oo ashisyada sala sooti lahaayeen taas oo weli halkii la doonayay aan gaadhin oo hooseysa meeqaankoodii inta ku dhabar adaygaystaa ay aad fari kooban tahay traininkaan ka qayb galay bil ka hor boqol arday buu ahaa boqolkii arday mid waliba markiibu wuxuu imtixaan meesha lacag lagu qaadanaya ee aan ka helaya been iyo imtixaan ka helaya waxba laga heli maayo training baan kusiinaynaa certificatena waa kusiinaynaa way ku adkaataa in badan inay sii wado ugu yaraan fifty percent way iska tagaan iyadan trainingku dhammaanin inta soo haddana in yar ubaa si basic keliya uga faa'iidaysta arrinkaas xoog xoog committee ugu ahaa
waan gartay marka marka ay xaaladdu sidaas tahay dhallinyaradu weli ay sii qulqulayaan oo aysan badheg u dhigaynin wacyigelinada iyo tababarada la siinayo maxaa xalku uu noqonayaa xalka ugu wanaagsan ee la heli karaya waxa weeye ee ugu mudan in oo waayo dhiirigelintan ardayda la siinayo iyo wacyigelinaan ay siinayaan wax haddaba socoto hooyana meesha taalla wacyigelin kale oo dhanka facebook iyo social media ka socoto asxaabtii tahriibtay ay wadaan oo meelo qurux badan oo laysku soo sawiro meel aad jawigeed u wanaagsan yahay oo la yidhahdo meel hiblaan joogaa dhaqaale igu filan baan haystaa waxyaabahaas oo iyaguna xaggii westeraanka kaga imanayaan xaggii loo tahriibay ka imanayaba ayana daba socdo oo ardaygii ama dalyoogii halkii joogay ku yar dhiiri gelin inay meeshii ka socdaanaan sidaas darteed xalka ugu weyn wuxuu noqon karayaa in waalidkii iyo wixii la odhan jiray ururada bulshadu ay mar walba iska kaashadaan in ardaygaas markuu jaamacadii ka baxo lis dib u dejin loo sameeyo waayo waxa dhacdeedka qofku markuu tahriibo soomaalideenana waxay tidhahdaa halkan markaad aragto xoolo gargin lama waayo labaatan kun oo dollar baa ku baxa dhowr iyo toban kun oo dollar baa ku baxo xoolo gargin lama waayo baa la odhanaya waxay keenaysaa in gurwigiibu lahaa loo soo iibiyo reerku lahaa in loo amaah tago waxyaabahaas oo dhan taas oo aan ku talin lahaa waalidku marka hore ee ardaygiisa ama qofkan uu kusoo tabcay ee isaaba kusoo dhigay shan iyo tobanka sano ama lix iyo tobanka sano waxbarashada kusoo jiray in ay waalidku sameeyaan dib u dejin wax la yidhaahdo oo qofkaa loo sameeyo in uu ardaygaa la xooleeyo ama dukaan loo furo ama haddii lagu suuliyo dhaqaale la siiyo si uu isagu arrimihiisa ugu kabo in caawimadii waalidku mar walba kaayo qofkii siiyo aanu noqonin maalintu taariibay leeyahay hebel uu taariibayo lacagtaa kale inooga baahan yahay aad baad umahadsan tahay rofesore kaasi waxa uu ahaa maxamed xaamud cali oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda togdheer ee magaalada burco barnaamijka dalandool ee maanta intaa ha inoo joogo